waa mahadsan tahay kulankaas wuxuu ku saabsanaa arrimo dhowr ah oo marka horeba la iska qoondeynayay arrimahaas waxaa ugu muuqmuuqday xiriirka labada dal ay leeyihiin oo taariikhiga ah oo muhiimka ah oo sooyaalka ah waxaa ugu muhiimsanaa oo aada iyo aada loogu nuxnuxsaday dadka soomaalida xagga shaqada oo dad soomaaliyed halkan u shaqo imaan doona si howlaha loogu fuday lahaa dadkaasna waxaa la isa soo dhaweeyey inaan tiradoodana la koobin meelaha ay ka shaqaynayaan ay noqoto meel kasta oo markaas iyaga awoodooda aqooneed iyo fursaddu ay ka furan tahay dhanka kale waxaa laga wada hadlay iskaashiga xagga amniga iyo sidii wax loola qaban lahaa dalka soomaaliya sidii amniga oo amnigiisa wax uga qaban lahaa iyo mandiqada guud ahaan waxaa kaloo la isa soo qaaday ganacsiga oo aada loogu nuxnuxsay maadaama sacuudi arabiya ay tahay dalka ugu weyn xoolaha soomaaliya ay u dhoofaan dad badan oo soomaaliyana ay ka shaqeeyaan waxaa la fasaxay wax kasta oo iskaashi ah oo ku aadan ganacsiga iyo business groupka amba maalgashi ha noqoto amba badeeca isdhaafsi ha noqoto waxaa kaloo aada iyo aad loo soo dhaweeyey loona fasaxay iyagana iskaashi hay-adaha labada dawladood dhexmara marka runtii wuxuu ahaa mawaadiicda laga hadlay iyo go-aanada laga gaaray wax taariikhiya oo ayay ahayd waa gartay marka kulamo waxaa horey u jiri jiray madaxda soomaaliya iyo kuwa sacuudi arabiya dhex mara sidaan oo kale maxay uga duwan yihiin kulamadan kuwii horey u dhici jiray
kollay kulamada soomaaliya madax soomaaliyed oo kasoo timid kulan qaadatay dal dan soomaaliyeedna way ka shaqeynayeen dal soomaaliyeedna way matalaya dawladda sacuudigana wadahadal un waxay ugu imaanayeen arrimaha laakiin anaga waxaan ka warbixin karaa shirka ila siman oo aan safiirka ka ahay marka uu dhacayo waa shirka maanta dhacay shirkan waxaan aan sheegi karaa in dadka soomaaliyeed ay arki doonaan fursad shaqo oo uga furantay sacuudi arabiya fursad ganacsi oo uga furantay sacuudi arabiya kaalmo iyo taakuleyn hay-adaha sacuudiga ay taakuleyn doonaan hay-adaha la dhiga ah marka anigu kuwa hore kama hadli karo lakin waxaan ka hadli karaa maanta wixii la isyiri iyo habka ay ufuli doonaan iyo hanaanka loo dabageli doono iyo dadka soomaalida waxaan isleeyahay gacantooday kusoo dhici doonaan ama noloshooday ka dareemi doonaan marka ganacsiga kii hore ma noqon doono shaqaaluhuna kii hore ma noqon doonaan taakulaintana kii hore ma noqon doonto gargaarkuna kii hore ma noqon doono dawladii boqorkii iyo maxaa maxaan ku idhahdaa boqorka wiilkiisa oo gooni ay hadda madaxweynaha u kala tageen wax yar ka hor arrimahaas ayaa lagu nuxnuxsaday marka garta waxaad ii sheegtay in dhinaca amniga laga hadlay dabcan kulankan waxaa qayb ka ahaa la dagaalanka argagixisada marka maxaa laga yiri arrintaas arrintaas hadda waxaa laga laga yiri wax kale ma ahane horta fahm ahaana la isla meel dhigayo arrinka kan ka socdo oo soomaaliya ka socdo amba maaragtay dunida islaamka meelo badan oo ka kamida ka socdo oo masaajida dadku ay isku qarxinayaan oo dadka muslimiinta ahay duulaan lagu yahay arrinkaas inay muhiim tahay in meel looga soo wada jeeso sacuudiguna uu diyaar u yahay inuu dawladda soomaaliya wisha isaga awoodiisa uu ka kaalmeeyo dawladda soomaaliyana hadda tilaabooyinka ay ku guulaysatay iyo kuwo kaleba ay ku tilaabsato marka aad iyo aada aragtida laga qaban ay u midaysneyd meel in looga soo wada jeestana waa la isla meel dhigay waayahay marka aada leedahay shaqaale isdhaafsi in soomaaliya dad shaqaale oo ka socda sacuudiga ay fursado shaqo ka helaan ayaa kulanka ku jirta ma laga wada hadlay arrinka dadka la tarxiilayo ee soomaaliya dib loogu celinayo sharciyadan haysana sacuudiga jooga waxaa laga hadlay dadka soomaaliya hab sharci ah oo dhamaystiran oon tarxiil iyo xuquuqdoodoo dhunto aan keeni karin sida ay ugu imaan lahaayeen dalka iyo hay-adihii iska kaashan lahaa iyo amar boqorka uu bixiyey oo ah dadka soomaalida in shaqaaleyntana loo fududeeyo oo dalka sacuudiga ay soo aadaan waa tiradoona tirana aan lagu xidin oon kooto la siinin isla markaasna wixii shaqo ah oo dalka fursadaha uga furan ay ka shaqaystaan dabcan tarxiil waa u jiraa laakiin tarxiilka waxuu ku dhacay dad iqaamo lahoo shaqaysanayo oo waxba maaragtay nidaamka dalkan udegan waafaqsan ma ahan waa un dad amba sharci darro kusoo gala amba waxyaaba si ay ka yihiin dadkaasna iyagana sidoodana waxay un heli doonaan wixii xuquuqahay leeyihiin laakiin cid aan dalka sharci kusoo gelin sina loogalama